إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku soo jirnay kitaabkii tafsiirka qur-aanka kariimka waa dersigeenni boqol siddeetan iyo sagaala nooga bilaabanaya aayadda kontonaad ee min suurati ilkahf qaala allahu tabaaraka wa tacaala waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu wadkur sheeg nabiga suubana id waqti qulnaa aan ku nidhi lilmalaa'ikati malaa'igta usjuduu sujuuda liaadama aadam u sujuuda fasajaduu malaa'igtii waa sujuudeen ilaa ibliisa ibliis un ma ahane kaana ibliis wuxuu ka mid ahaaday min aljinni jinniguu ka mid ahaaday fa fasaqa waa ka baxay can amri rabbii rabbigiis amarkiisii waa ka baxay qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi afa tatakhiduunahu ma shayddaanaad ka dhiganaysaan iyo wa durriyatahu carruurtiisa awliyaa'a gargaarayaal awliyadaasoo min duuni aniga iga sokayda walxaal miyaad awliya ka dhiganaysaan hum ibliis iyo carruurtiisa caduwun col ay yihiin lakum idinka xaalu idiin sognaaday colkaasu bi'sa beddel ayaa baas lahaaday lidaalimiina daalimiintu u baas lahaaday badalan min jihati badel wax la bedel qaato xaggiisuna u baas lahaaday allah subxaanah wa tacaala wuxuu nooga warramay nabiyullaahi aadam markii uu abuuray inuu amray malaa'igta inay u sujuudaan weliba amarka koowaad wuxuu ilaahay malaa'igta amray intaan la abuurin nabiyullaahi aadam calayhi salaam ayaa rabbulcaalamiin malaa'igta amra wuxuu yidhi waan abuurayahay marka aan abuuro sujuuda amar ayuu ilaahay amray malaa'igta intaan la dhammaystirin abuurista nabiyullaahi aadam calayhi salaam taasna suuratulxijri iyo suuratu saad labadaba ilaahay waa ku sheegay intaan la abuurin inuu amarku ahaa waid qaala rabbuka lilmalaa'ikati innii khaaliqun basharan min salsaalin min xama'in masmuum faidaa sawaytuhu wa nafaktu fiihi min ruuxii faqacuu lahu saajidiin marka amarkaa ka horreeyey abuurista waxaa ilaah yidhi markaan abuuro abuuristaas la helo markaa sujuuda markaasuu rabbi amray qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi waid qulnaa ficil maxduufa idda ku camalfalaya waid qulnaa waadkurshaageed waqti qulnaa aan ku nidhi lilmalaa'ikati malaa'igta usjudu u sujuuda liaadama aadam u sujuuda marka sujuudda way u ku bannaaneed markaas sharcigaas sababtoo ah sideedaba macsi waxaa la idhaha wixii alla diido daacana waxaa la idhaha wixii alla amro marka ilaahay baa amray sujuudan oo aadam loo sujuuda idan waa daaco marka maxaa ilaha daaco waxaa ah wixii ilaahay amray macsina waxaa ah ilaahay wuxuu diiday annaga hadda makhluuq inaan u sujuudno waa macsi waa akbaru macsiya waaba gaalnimo sababtu waa maxay waa naloo diido sharciga inaa lagu diido laakiin waxa weeye nabiyullaahi aadam in malaa'igta u sujuudo malaa'igta waa u bannaaneen waajibay waa ku aheed maxaa dhacay dee waa la amray cibaadayba u aheed daacay u aheed wa kadaalika suuratu yuusuf insha allahu ayaan ugu tegi doonnaa nabiyullaahi yuusuf oo aabbihiis iyo hooyadiis iyo walaalihiis ay u sujuudeen xaafidka halkaas si fiican ugu sharxi doonaa oo u dhihi doonaa sharcigooday ku bannaaneen mar haddii ay sharcigooda ilaahay ku banneeyey khalaas maxay sujuuddu aheyd iyo inxinaa ay aheyd iyo tanay aheyd uma baahno sujuuday aheyd waana bannaaneen daacay aheyd markaas annagana waa naga xaaraano macsiyay weeyaan maxaa yeelay waana laka reeba sharcigeenna oo lagu reebo uma baahno marka wax kale marka u sujuuda ilaah ku yidhi subxaana wa tacaala fasajaduu malaa'igtii waa sujuudeen ilaa ibliisa ibliis ma ahane ilaa ibliisa marka malaa'iga amarka la siiyey waa sujuudeenaa leen malaa'igtii markaasaa ibliis laga soo reebo ma ibliisa malaa'igta ka mida maxaa looga soo reebo masalada khilaaf weynaa salafka dhexdiisa ka jira mufasiriinta afarkoodu waxay mareen inuu malaa'igta ka mid ahaa cabdullaahi ibni cabbaas waa laga wariyaa laakiin asaaniidda looga wariyo agarkeedu ma sugna laakiin saciid ibnu musayib oo taabici ah ayay sanad saxiixa uga suganta inuu yidhi malaa'igtu ka mid ah imaamulqurdubina wuxuu yidhi waaba madhabka jumhuurta mufasiriintu maray inuu ka mid ahaa malaa'igta oo rabbulcaalamiin kadib nasakhay oo uu shayddaankaas ka dhigay a'immada galena waxay mareen malaa'igta ka mid maahayn xasanu basri sanad saxiixa waxaa uga sugan inuu yidhi ilbiriqsi xataa malag ma noqon ilbiriqsi wax ka dheeraada iska daayo xataa isha inta bilig laga siiyo oo isha inta laysku dhejiya la kala qaado malag ma uusan noqon weligiis ma ahayn malag laakiin waa uu dhex joogay waa isku ekaysiiyey cibaadadooda kor cibaadaysanayey maadaama uu dhex joogay amarkii wuu ku dhacay maadaama uu dhex jooga amarku ku dhacay sidaas ayaa looga soo istitnooday istitnuhuna waa munqadic waxyaalaha tusaya inuusan ka mid ahayn afar shayaa ka mid ah afartaas waxay tusayaan inuusan malaa'igta ka mid ahayn tan ugu horayda waxay tahay allah wuxuu yidhi subxaana fasajaduu malaa'igti waa sujuudeen ilaa ibliisa ibliis maahan marka halkaas waxaa ku cado sariix ah ibliis ilaahay waa caasiyey sida aayad kale baa la ku yidhi abaa wastakbara wa kana min alkaafiriin waa caasiyey qur-aankana si sariixa rabbulcaalamiin wuxuu noogu caddeeyey malaa'igtu rabbi ma caasido laa yacsuuna allaaha maa amarahum wa yafcaluuna maa yu'maruun taas waa qariinada koobaad oo tusayda inaan ibliis malaa'igta ka mid ahayn tan labaad oo tusayda waxay tahay kaana min aljinni allaaba nasgareeyey waa nas waxa weeyaan fii mowdici nisaac meeshii khilaafku ka jira ilaahay sheegay waa nas jinniyuu ka mid ahaa maxay ku jawaabayaan a'immada leh waxa weyan malagu ahaa jiro waxay leeyiin jinnigan waa xayun min almalaa'ika qabiila oo ka mida malaa'igta wey oo magacooda jin layidhaah marka arrintaas ma cad taasuna marka waa xujada labaad oo tusayda inuusan malag ahayn in ilaahay yidhi jinnigu ka mid ah tan saddexaad oo tusayda waxay tahay inuusan malaa'igta ka mid ahayn isku abuurisba ma aha oo malaa'igtana shay baa laga abuuray jinkana shayaa laga abuuray xadiiska saxiixulmuslimka waxaa ku sugan min xadiidi caaisha radia allaahu tacaala canhaa inay tiri nabigaa yidhi sala allahu calayhi wasalam nabigaa yidhi khuliqat ilmalaa'ikatu min nuur malaa'igta nuur a laga abuuray wa khuliqa ibliisu min maarijin min naar ibliisna waxaa laga abuuray holac oo dab ka baxay holaca fooda ugu sarrayda oo holaca saafigaa ah holacaasaa laga abuuray wa khuliqa aadamu mimaa wusifa lakum nebi aadanna waxaa laga abuuray wixii laydiin tilmaamay wixii laydiin tilmaamay waxa weyn aayaadka qur-aan ilaahay noogu tilmaamay min salsaalin min xama'in masnuun dhooba dhawaaqayda oo dhiiqo ahoo doorsoontay taasaa laga abuuray marka isku jinsiba ma aha taasna waa xujo kale oo tusayda inaysan islahayn midda saddexaad waa middaas midda afraad ilaa wuxuu yidhi subxaana fa fasaqa waa ka baxay can amri rabbi rabbigiis amarkiisa waa ka baxay oo waa caasiyey afatattakiduunahu ma ibliisaad ka dhiganaysaan iyo wa durriyatahu carruurtiisa owliyaa gargaarayaal halkan ilaahay wuxuu ku caddeeyey inuu carruur leey carruur inuu leeyahy malaa'igta carruur inay leedahay lama cadday lama sheego inuu carruur leeyahay waxaa shan looga dhigaa oo calaamad kaleeto ama qariino kalaa ibliisku waxbuu cunaa shaydaanku oo nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu noo sheegay qofka bismillaahi aan dhihin marka cunto loo keeno waxa weeye shaydaanku waa la cuna sidaasoo kale qofka guriga markuu soo gelaya aan digriga ilaahay ku soo gelin shaydaanku habeenkaas gurigu kula hoyana xataa xaaskiisa ninkii u galmano hadduusan ilaahay xusin shaydaana laleh marka laakiin malaa'igta iyagu wax ma cunaan qur-aanka caddeyntaas marka waa shan daliil oo tusaya inaan ibliis malag weligiis maqo shan daliil wey marka xagga daliilka waxaa xoog badan inuusan weligiis malag noqon waa shan daliilo waaweyn shantaasaa tusaya fa fasaqa can amri rabbi rabbigiis amarkiisa ayuu ka baxay ilaah wuxuu yidhi subxaana afatattakhiduunahu ma waxaad ka dhiganaysaan ibliis iyo wa duriyata marka ibliis waa abuljinni jinniga aabbihiis wey jinniga oo dhan aa ka farcamay isaga sida nabiyullaahi aadam uu u yahay abul insi sida insiga uu aabba ugu yahay nabiyullaahi aadam ibliisna waa aabbaha jinka sida nabiyullaahi aadam carruurtii ka farcantay qaar ay u yihiin mu'miniin qaarna ay u yihiin kaafiriin ibliis kuwii ka farcamayna qaara mu'miniin oo jinka gobol mu'miniinha jira gobolna waa gaalo marka jinkii waxa weeyaan qaara gaala gobolna waa mu'miniin laakiin waxa weeyaan banu aadanka keliyaha rususha ilaahay ka soo dira oo ma jiro waxa weeyaan nabi oo jinka ka mid a ayaga ma jiro nabiga la soo diro insigaa nabigaas ayaa jinka iyo insigaba u ah waxa weeyaan rasuul oo diinka u sheegay ilaah wuxuu uhi subxaana afatattakhiduunahu ibliis miyaad ka dhiganaysaan iyo wa duriyatahu carruurtiisa carruurtaasee ku dhalaa ilaahay baa yaqaan cid kaloo sheegi karta male a'immadii salafka imaam ka mid ah la weydiiyey oo la yidhi ibliis see carruurta ku dhalaa markaasuu yidhi arooskaas kama qaybgelinamid arooskaas waa mid aana ka qayb gelin macnaheeda waa maxay wuxuu ka dhowrsanayaa waxa weeyaan wuxuusan cilmi u lahayn inuu ka hadlo wuxuusan cilmi u lahayn inuu ka hadlo warar badan ay daldar mufasiriinta marka waxba waqti ha iskaga baxo afatattakhiduunahu ibliis miyaad ka dhiganaysaan iyo wa duriyatahu carruurtiisa awliyaaa gargaarayaal awliyadaasoo min duuna aniga iga sokeeya walxaal miyaad weli ka dhiganaysaan hum ibliis iyo duriyadiisa caduwun col ay yihiin lakum idinka xaalu colkaasu idiin sugnaaday bisa waxaa balaayo lahaaday bedel lidaalimiina aalimiintu u baas lahaaday lidaalimiina daalimiintu u baas lahaaday bedelan xagga bedel qaadashada macnaheedu waxay tahay dadka allaah wilaayadiisii ka tegey oo shaydaanka weli dhigtay allena la collaytamay waxay ka tageen allihii abuuray oo naasirka ahaa waxayna beddel u qaateen ibliis marka dadkaasu beddelka ay qaateen waa beddel xuma fiiri waxa weeyaan dadka shaydaanka addeecay oo khilaafay allaah dadkaasu allaahay ka tageen waxay beddel ahaan u qaateen ibliis waa daalimiin marka ilaa dulmi maxaa la yidhaahdaa wadcu shayin fii kayri maxalli shaygoo la dhigo meeshii uu xaq u lahaa meelaan ahayn wilaayada waxaa xaq u lahaa allah cadaawadana waxaa xaq u lahaa ibliis way kala bedesheen ayagu allaah wilaayadiisii ka tageen cadoway ka dhigteen allihii abuuray ee risaaqayay ee ilaalinayay ibliis oo aan abuurin oo aan risaaqin oon wax u tarayn oo cadow u ahna weligay ka dhigteen waa addeeceen idan marka bedelka ay qaateen bedel xuma qof kastoo ilaahay caasiya oo macnaha gaal ah oo ilaahay khilaafkiisa u taagana waa sax wuxuu bedel u qaatay ibliis wuxuuna ka tegay allihii abuuray marka bisa balaayo waxaa lahday bedel waa ibliis inaad bedel u qaadato lidaalimiina daalimiinta u bedel lahday waa mushrikiin dadka ilaahay wilaayadiisii ka tegey ee ibliiska weli dhigtay bedelan xagga bedel ahaan ayuu u baas iyo balaayo lahaaday halkaas xaafid ibnu kaiir markuu soo arooriyey aqwaasha oo ka hadlaysa ibliis ma malagu ahaa mase waxa weeyaan ma ahayn hadal dheer ka gabaal oo wuxuu yidhi waqad ruwiya fii haadaa aaaarun kaiira can salaf waxaa laga wariyey arrintaas aaaar fara badan salafka wa qaalibuhaa min alsraa'iiliyaat badankeeduna waxay ka mid tahay waxyaalahaas kutubta reer banu israa'iil laga soo naqliyey oo ahlukitaab allatii taasoo tunqalu la soo raro liyundara fiiha si loo fiiriyo nusqada markaa oo daaru dayda ee dabcadda horaa waxaa ku qoran wallaahu halkaasay ku joogtaa waxaa maqan shan sadar ah halkaas ka dhacday shan sadar ah meeshaas ka maqan nusqada oo dabcada daaru dayda dabcadii koobaad dabcada dambe waa ku taalla shantaas sadarba marka dabcadii koobaad shan sadar ah halkaas ka maqan laakiin dabcada ibnujawsi iyo dabcada damboo daarul dayba labadaba waa ku taallaa oo wallaahu aclam bixaali kaiirin minha saasaa ku qoran ilaahay baa u qown badan waxyaalahaas la soo raray oo selafka laga soo raray oo la leeyahay waxa weeyaan ibliis ayaa ka mid ah waxa weeyaan malag ilaahay baa garanaya xaalkooda markaasuu yidhi waxaa ka mid ah wa minhaa maa qad yuqdacu bikidbi waxyaalahaas la soo rarayo ee aafaarta la soo raray qaar ka mida waa la qadcinaa inay kidbi tahay maxaa yeele waa limukhaalafati lilxaq alladii biaydina xaqa gacmaheenna ku jira u khilaafsanya markaasuu yidhi wa filqur'aani guniya qur-aanka waxaa ku sugan wax nooga filan can kulli maa cadaahu wixii ka soo haray oo min al akhbaari warar ah almutaqadimati soo hormartay liannaha akhbaartaas la soo raray ee ibliis asalkiisii ka warramayda laa takaadu takhlu min tabdiilin wa siyaadatin wa nuqsaanin ma ku siganaydo xataa inay ka marnaato in wax laga bedelay in wax lagu daray in wax laga nuqsaaniyey marka aduu ilaa shan sadar ayaa halkaas nusqadii hore ka maqan oo aad hadal u faa'iido badan wey uu halkaas uga hadlaya oo dheer qaala tacaala ilaa wuxuu yidhi maa ashhadtuhum ibliis iyo carruurtiisa ma aanan markhaati gelin khalqa asamaawaati waalardi ciraryaalka iyo dhulka abuuristooda walaa khalqa anfusihim nafafyaalkooda abuuristoodana ma aanan markhaati gelin wamaa kuntu ma aanan ahaanu ilaah yidhi mutakhida almudilliina kuwa wax baadiyeeya mid ka dhigta cadudan cudud aayaddan waxa weeyaan aayaddii horeetay manaasib ahaan iyo macnahaan kula xidhan tahay oo waxay tahay waxaa cibaadada mudan in laga weli dhigta mudan in la addeeca mudan waa allaha samaawaadka iyo dhulalyaalka abuuray adiga ku abuuray ku risaaqa allahaasaa mudan wax la addeeco ibliis iyo duriyadiisa oo gaalada iyo dadka ilaahay weynaa caasiyey ay addeeceen cirkiiyo dhulka ma abuurin inay abuureen iska daaye xataa markii la abuuraya ilaahay markhaati ugama dhigin adoo kaleeto weeyaan xagga makhluuqnimada sida adigaba ilaahay kuu abuura iyagana loo abuuro idan marka makhluuq adigoo kalaa oo xagga tabar ahaan kaala midoo sidaada lagu abuuray inaad cibaadad siida ma mudna saas weeyaan ilaa wuxuu ihi subxaana maa ashhadtuhum ibliis iyo carruurtiisa markhaati ugama dhigin khalqa samaawaati waalardi ciraryaalka iyo dhulka abuuristooda ayagoo inay abuuraan iska daa xataa markaan abuurayay markhaati ugama dhigin walaa khalqa anfusihim xataa naftooda abuuristoodana markhaati ugama dhigin maysan ogeyn cirkii dhulka meel lagu abuuray ma yaqaanin naftooda markii la abuuray xataa qaab loo abuuray warkama hayaa waa makhluuq sida adiga lagu abuuray loo abuuray ilaa wuxuu idhi subxaana wamaa kuntu mana aanan ahaanin mutaqida almudilliina kuwa wax lumiya mid ka dhigta cadudan cudud iyo kaalmo marka ilaa ibliis iyo duriyadiis waxbay lumiyaane qaala tacaala ilaa wuxuu yidhi wa yowma maalin yaquulu alla uu leeyahay naaduu u dhawaaqa shurakaa'iya kuwii cibaadada laygu dari jiray alladiina shurakadii zacamtum aad ku andacooteen inay shuraka yihiin fadacowhum waa u dhawaaqeenu ilaah yidhi falam yastajiibuu maysan ajiibin lahum dadkii u dhawaaqay wa jacalnaa waxaan yeelnay baynahum bayna alcaabidiin waalmacbudiin kuwii alle qayrkiis caabuday iyo waxyaalihii ay caabudi jireen waxaan dhexdooda yeelnay mawbiqan halaag wa ra'a almujrimuuna gaaladii way arkeen annaara naarta fa dannuu waxay yaqiiniyeen annahum ayaga muwaaqicuuhaa naarta kuwii ku dhacaya inay yihiin walam yajiduu maysan helin masrifan meel looga leexdo canhaa naarta wa yowma yaquulu yowmada ficil maxduufaha ku camal falaya ilaa wuxuu ihi subxaana wa yowma wadkur sheeg nabiga subano yowma maalin yaquulu allaah uu leeyahay oo la khidaamayo mushrikiintii ciddii ilaahay cid aan ahayn caabuday oo alle cid kale cibaadada ugu dartay a alla la khidaamaya makhluuqoo dhan dhexdiisa marka waa hadal wadnaha looga xanuujinayo oo lagu dhibayo ilaah subxaana wa tacala wuxuu yidhi yaquulu alla wuxuu leeyahay naadu u dhawaaqa shurakaa'iya wadinka adduunka markii la joogay dhihi jiray ilaahay cid cibaado lalahaa jirta bal ciddii cibaado lalaheed u dhawaaq saasaa ilahay leeyi waa hadalkaas takriic weeye wadna garaacid weeye waa lagu bahdila waa fadeexo ciddii aad dhihi jirteen allay cibaado laleedahay u dhawaaqa maanta u dhawaaqa sidaasaa lagu leeyahy u dhawaaqa naadu u dhawaaqa shurakaa'iya kuwii cibaadada ila lahaa aladiina kuwaasoo zacamtum aad ku antacoon jirteen macnaha zacamtumuuhum shurakaa labaad mafcuulay qaadataa zacmada labadiyo lixad kuwaad ku andacoo jirteen inay shuraka yihiin oo ay ilaahay cibaadada la leeyihiin oo dhihi jirteen haaulaa'i shufacaauna cinda allah alla agtiisay ka ergaynayaan waa dinkii dhihi jiraye u dhawaaqa maanta haydin ergeeyeen maantaad ugu baahi badantihin maantaa la joogaa wakhtigaad ugu baahi badnaydeen u dhawaaqa haydin ergeeyeen saasaa lagu leeyay fadacahum waa u dhawaaqna waa u dhawaaqaan mid walba ku caabudi jir u yeela waa u yeela fiiri maskiinnimada ilaa wuxuu idhi subxaana falam yastajiibuu ilaahyaalkii ma isan ajiibin lahum lidaaciina kuwii u dhawaaqaya hal mid oo le how way kan ma jiro shib waa iska qayliyaan waa dhawaaqayn ju lama arko bal waa inkirayaan kii ay yidhahdaan kanaan caabudi jirin waxay le hor iga tagay ma caabudin waaba inkirayaan sida aayaad aad u fara badan rabbulcaalamiin uu ku caddeeyey waaba inkirayaan nabiyullaahi ciisa inkiraya malaa'igta inkiraysa waa inkirayaan waman adalu miman yadcuu min duuni illaah man laa yastajiibu lahu ilaa yowmi alqiyaama wahum can ducaa'ihim haafiluun wa idaa xushira annaas kaanuu lahum acdaa wa kaanuu bicibaadatim kaafiriin cadoway ku noqonayaan cibaadadoodana waa idiidayaan saasuu rabbulcaalamiin ilaa wuxuu ihi subxaana falam yastajiibuu kuwii la caabudi jiray ma ajiibin lahum lidaaciina kuwii caabudi jiray wa jacalnaa waxaan yeelnay baynahum baynahum damiirka alkaa loo celina bayna alcaabidiin waalmacbuudiin sida ugu saabsan waa sax waxaa jira in la yidhaahdo bayna almu'miniina waalkaafiriina dee waxa weeyaan halkan mu'miniin maba lagu soo sheegin marka saabiqaana lagu fahma iyo laaxiqa marka waxa laga hadlayay waxay ahayd caabidiin alle qayrkiis caabudeen iyo macbuudiin alle qayrkiisoo la caabuday idan marka baynahum bayna alcaabidiina waalmacbuudiina loo celinay wa jacalnaa waxaan yeelnay baynahum kuwii alle qayrkiis caabuday iyo kuwii la caabuday dhexdooda mawbiqan makaanu halaag mawbiqan masder ama darfu makaan labada macno baa saxiix salafkuna waa fasireen labadaba inaad tidhahdo mawbiqan makaanu halaag waadi naareeda loo dhex mariy ayagii labadoodii waadi naareed loo dhex mariy mid mid gaaraya mari iyo inaad tidhahdo mawbiqan halaag mid walba dhibkiisa gooni u haysta waana labadaba waa aqbalay wa ra'aa way arkeenuu ilaah yidhi almujrimuuna dembiilayaalkii dadkii dunuubta waaweyn shaqaystay oo ay ugu horeeyaan dadkii alla qayrkiis caabuday waxay arkeen an naara naarti fa dannuu waxay yaqiiniyeen annahum ayaga muwaaqicuuhaa kuwii ku dhacaya inay yihiin waa yaqiinsadeen marka intaysan ku dhicinay arkeen waana huban marka waa nuuc cadaabkii ka mida maxaa yeelay naartii u jeeda toddobaatan kun oo hoggaanay leeda hoggaan kastana waxa weeyaan waxaa wada toddobaatan kun oo malag toddobaatan kun oo malag toddobaatan kun oo malag waana yaqiin waa hubaan inay ku dhacayaan idan marka wadnihiyaa bislaaday ilaa wuxuu ihi subxaana walam yajiduu ma aysan helin canhaa naarta xaggeeda masrifan meel ay uga leexdaan meel ay uga leexa karaan ma jirto waa hubaan waa darfu makaan meel ay uga leexa karaan ma jirto waa hubaan inay aadayaan ayada u socdaan idan marka waxaa la rabaa qofku maanta intuu joogo inuu raadiyo meelu uga leexdo naarta qofku intuu adduunka joogo waa raadi kara meeluu naarta uga leexdo waa iimaan iyo camal saalix sooma jeedin waa iimaan iyo camal saalixa waa ikhlaas iyo mutaabaca laakiin haddii maanta adduunka intaad joogto ay kuu waajibto hadhow adaa u jeeda xagga soo soconayda cid kaa celaydana mala nacuudu bilahi min ilahin ka magal qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi walaqad sarafnaa wallaahi qad xaqiiqee sarafnaa waan caddaynay fii haada alqur'aani qur'aankan dhexdiisa linnaasi dadka waxaan u caddaynay min kulli maalin qiso cajiib le dhammaanteed wa kaana alinsaanu insaankuna wuxuu ahaaday akara shayin shaykan ugu tiro badan jadalan xagga dooda allah subxaana wa tacaala wuxuu noo sheegayaa qur'aankan dadka in wax loogu caddeeyey sida ugu badan sida ugu caddaan badan oo waxa weeyaan hal nuuc qur-aanku uma hadlo waxa weyan mar waa toos in lagu amrayo wanaagga samee toos lagaaga reebayo mar laguu sheegayo ummad kaa horreyda xumaantan ku dhacdoo ku halaagsantay ummad kaa horreydo daacaddan iyo wanaaggan martoo ku liibaantay intaasoo nuuc oo kala duwan uu qur-aanku wax u caddeeya ee hal dariiqa bis uma hadlo wuu rogrogayaa wuu gedgedinayaa intaasoo kala duwanuu wax u caddeeya qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi walaqad sarafnaa wallaahi qad xaqiiqee sarafnaa waan caddaynoo waa gedgedinnay fii haada alqur'aani qur-aankan dhexdiisa waan ku caddaynay linnaasi dadkaanna u caddaynay min kulli maalin tusaale dhammaantiis maalka waa qisada cajiibka leh oo wax lagu fahmo maalku waa qisada cajiibka leh oo wax lagu fahmo marka tusaale dhammaantiisaan wax ugu caddayn si walbaan u tusaalayn ilaah wuxuu ihi subxaana wa kaana alinsaanu insaanku wuxuu ahaaday akara shayin shay jira midka ugu badan jadalan xagga dooda waa wax shay ah oo sideedaba mawjuud ah waxa ugu dood badan insaanka insaanka ayaa u dood badan insaanka waxa weeyaan xaqa marka loo sheego horay kama qaato badankiisu dood uu ka hormariya marka waan ayaan dad xadiis imaamu albukhaari iyo muslim saxiixooda ay ku wariyeen iyo imaam axmed iyo musnadkiisu asna ku wariyey cali bnu abi daaliba wuxuu yidhi habeen ayaa nabiga sala allahu calayh wasalam nagu soo dheelmad waa noo yimid aniga iyo faadima binti rasuulilah cali waana nabiga in adeerkiis waxa weeyaan wuxuuna qabaa gabadhii nabi maxamed sala allahu calayh wasalam markaasuu nabigu yidhi alaa tusalliyaani war miyaadnaan tukanayn salaatuleylkii wey miyaadnaan tukanayn markaasaan waxaan idhi yidhi rasuulka allow innamaa anfusunaa biyadiillaah nafafyaalkeennu gacanta allay ku jirtaa rasuulka allow nafafyaalkeennu gacanta allay ku jirtaa fa idaa shaaa an yabcaanaa bacaanaa markuu doono inuuna soo diro oo na kiciyo ayuuna soo kicina intii ka horrayda waa iska hurdaynaa saas markaan idhi fansaraf horuu ka dhaqaaqay nabigaa naga gadoomayo waxaan maqlayuu yidhi nabiga markuu gadooma shayna jawaaba iima cidhin asagoo sii socda oo bawdadiisa garaacaya oo leh wakaanal insaanu aktar shayin jadal insaan dood badana war soo kaco salaada tuko aan idhi marka taasna maxay ku tusaydaa insaanka waxa weeyaan waxaa ilaahay ku eedaynaa inta wax loo caddeeyey inuu doodo taasa ilaahay ku eedaynaa sida saxdaa marka waa maxay xaq haddii laguu sheego muran hakeed xaq haddii laguu sheego waa qaatay a la yidhahdo khalaas laakiin xaq haddii lagu sheego wax dood iyo muran lagama daba mariyo tayda kaleeto waxay ku tusaydaa waxa weeyaan kullu aayatin waradad cala alkufaar tajuru bidaylihaa calaa cusaati almu'miniin qaacidada ay yidhahdaan mufasiriintu aayad kasta oo ku soo aroortay gaalo haddana waxay saynta ku jiidaysaa cusaadda mu'miniinta oo aayadda iyadoo gaal ka hadlayda haddana qof mu'mina waa loo deliisha kara maxaa yeelay aayadda asal waxay ka hadlaydaa oo doodda iyo muranka la soo taagan waa kufaarta haddana nin mu'min ah saxaabi ah ayaa nabigu u deliishanaya macnaha waa isku mid ma aha laakiin nuuca waxaa ka dhaxeeya oo ah jadalka nuuca jadalkaa qofa nasiibuu ku leeyahy gaalku waa gaaloo asagu xaqiyuuba dhan u diidan yahy muuminkaana kelimadda uu ka soo celiya lagu diida asagu kelimadda uu ka soo celiya ayagiion isla mid ahayn isku xugun ahayn ah haddana qadar ayay shaarigeen oo ah hadal soo celintaas marka sidaas xaqa ahoo sawaabka ahaa waxay tahay in qofka marka xaqa loo sheego uusan war ka keenin ee uu xaqa qaato qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wamaa manaca annaasa dadka uma diidin an yu'minuu inay rumeeyaan id waqti uma diidin jaa'ahum uu u yimid alhudaa hanuunka oo wayastakfiruu ay dembidhaaf weydiistaan rabbahum rabbigood ilaa an ta'tiyahum inay u imaanaysa maahane sunnatul awwaliina ummadihii hore dariiqadoodii ow ya'tiyahum inuu u imaanaya ma ahane alcadaabu cadaab qubuuran xaala uu yahay nuuciyaal wamaa nursilu ma dirnu ilaah yidhi almursaliina rususha la soo diray ilaa mubashiriina xaalayhin kuwa bishaaraynaya ma ahane oo mu'miniinta janno ugu bishaaraynaa wa mundiriina xaalayhin kuwa diga maahane oo kaafiriinta naar uga diga wayujaadilu way doodaan aladiina kuwa kafaruu gaaloobay bilbaadili baadilay ku doodaan liyudxiduu inay buriyaan darteeday baadilka ugu doodayaan bihi baadilka ay ku buriyaan alxaqa xaq ay ku buriyaan waittakhaduu gaala waxay ka dhigteen aayaatii aayadahayga iyo wamaa cadaabkii undiruu loogu digay husuwan jees-jees ayay ka dhigteen allah subxaana wa tacaalaa aayaadkaanna wuxuu noogu sheegayaa dadka gaalada ah ee kafarada ah madax adaygooda kuwii hore iyo kuwan dambeba ilah wuxuu idhi subxaana wamaa manaca annaasa dadka uma diidin an yu'minuu inay rumeeyaan id waqti uma diidin jaahum uu u yimid alhudaa hanuunka oo qur-aanka ah iyo sunnada xaqii nabigu la yimid weeye hanuunka hanuunku waa cilmigii nabigu la yimid alkitaab wasunna markii hanuunku u yimid oo wayastakfiruu ay dembi dhaaf weydiistaan rabbahum rabbigood wax kale uma diidin ilaa an taatiyahum inay u imaanaysa maahane sunnatu lwaliina ummadihii hore dariiqadoodii ilaahay kula macaamilay marka manaca faacilkeedii an taatiyahum ay ityaanu sunnati lawaliinadaas wey maxaa loola jeeda halkaas laba macno ayay mufasiriintu ku fasireen macnaha koobaad waxay tahay kuwa xaqa diidaya ee kafaradaahi mucaanidiinta ah waxaa u diidan xaqa inay rumeeyaan waa dad cadaab ku waajibay qofka haddii cadaab ku waajibo qadar ahaan cadaab uu u qoran yahayna ma dhici karto inuu xaqa rumeeyo ma dhici karto marka waxaa u diidan cadaabaa ku waajibo ku soo socda marka haddii qofku xaq u caddaadu diido waa calaamad aad u ayaan darraha ku muuqata sababta ah qofka ay u qoran tahay cadaabka oo ilaahay agtiisa in la cadaabo uga qoran tahay xaqa waa diida isagoo si kasta u cad taas waa macno macnaha labaad wuxuu yahay waana macnaha xaafidku mare waa macnahaas dambe waxa weeyaan an taatiyahum mastarkeeda mudaaf ka go-an yeelaleey ilaa an taatiyahum sunnatu lawaliina ilaa dalabu ityaani sunnati lawaliina aa la leeyay uma diidin wax kale ee waxaa u diiday dalabu ityaani sunnati lawaliin ummadii hore dariiqadoodii inay u timaaddo dalbid ay dalbayaan waxay dalbanayaan ummadii hore xaqa diiday wixii ku dhacay inay ku dhacdo taasay dalbanayaan macnaheedu markaas waxay tahay kafarada mucaanidiinta ah markii xaqa loo sheego waxay dhihi jireen cadaabka aad sheegayda horta keen aan aragna cadaabka aad sheegayso keen bal hadduu yimaado maxay kale ka qaban karaan kadib miyaa laga aqbalaya iimaanka taasna waxa weyaan xaafidku aayaadkii faraha badnaa oo sidaas kafaradii ay ku dhihi jireen u soo dariishaday oo inay dhihi jireen fa asqid calaynaa kisafan min asamaa in kunta min asaadiqiin daa ka midtahay kuwa runta sheegayo soo rid gaballo samada ka mida cirka nugu soo daadi nugu soo daadi soo ma jeedi kaasoo kaleta weeyaan waxa weeyaan waxay dhihi jireen itinaa bicadaabillahi in kunta min asaadiqiin waxay dhihi jireen allaahumma in kaana haada huwa alxaq min cindika fa amdir calaynaa xijaaratan min asamaa marka waxa weeyaan xaqa waxaa u diidan waxay dalbayaan ummadihii hore cadaabkii ku dhacay ha yimaado daad run sheegayda aan aragna horta cadaabka mar haddii cadaabka akaan maxay qabanaya waa u dhammaatay waxay ku tusaydaa jaahilnimada iyo madax adayga iyo dalaalka meesha ay ka gaareen marka labadaas macno weeye macnahaas hore iyo macnahaas aan hadda sheegay sunnatulawelina waxaa loola jeedaa ummadihii hore dariiqada ilaahay kula macaamilay ummadihii hore oo xaqa diiday oo gaalada ahaa qowmu nuux waxa weyn qowmu huud qowmu saalix qowmu luud ilaahay weyna sunnadii uu kula dhaqmay oo ah inuu halaagay sunnatulawelina waa cadaabka ilaahay uu marsiiyey waa ow yaatiyahum ama inuu yimaado alcadaabu cadaabkii qubulan xaalow yahay nucyaal qubulan waa jamcu qabiilin ay asnaafana loola jeeda asnaafa nucyaal qira kalaa jirto ah qibalan oo ah waxa weeyaan cayaanan xaal yahay mid loo jeedo qibalan haddii la yidhaahdo waxa weyan qiradaas macnaheedu waxa weyan cadaabkii mucayan ah oo loo jeedo qibalan ay muqaabilan xaalu soo qaabilayo loo jeedo isagoo loo jeedo iyadoo loo jeedo ilaa wuxuu yidhi subxaana wamaa nursilu ma dirno almursaliina rususha la soo diro ilaa mubashiriina xaalay u bishaaraynayaan ma ahane lilmu'miniina dadka mu'miniintaa wa mundiriina xaalay u digayaan lilkaafiriina gaalada wa yujaadiru waa doodaan alladiina kuwa kafaruu gaaloobay bilbaatili baatil ay ku doodaan maxay ugu doodayaan liyudxiduu inay ku buriyaan bihi baatilkaas alxaqa xaqa gaalada calaamaday leeyihin ilaahay sheegaya bay calaamadu calaamad gaala noqoto muuminku waa inuu ka fogaada waa maxay gaal calaamadiis inuu baatil ku doodo xaqiyuuna la doodaa ujeeddadan waxay tahay xaqaas inuu hor istaago buriyo saasuu rabaa waxa wayaan baatil inaan ku doodo qofka xaq marka laguu sheego waxay tahay xaqa inaad qaadato laakiin inaad shubahaad raadsato aad ku burido xaqa waxa weyaan waa calaamadii kafarada calaamadii kafarada weeye sidaas weeye ilaah wuxuu idhi subxaana waittakhaduu gaala waxay ka dhigteen aayaatii aniga aayadahayga iyo wamaa maad cadaab ku rid iyo wamaa cadaabkii undiruu loogu digay husuwan jeesjeestayba ka dhigteenba waaba iskaga jeesjeesaan waxa weyaan dadka dhaqanka xun ayaa cadaabka ilaahay marka loo sheego ku jeesjeesa ee qof muumin aho kayrna kuma jeesjeeso waana jiraan soomaalida waar arkeeda qof ta la yidhaha war ilaahay ka cabso war ilaahay uu ku cadaabna salaadiyo tuko khaasatan ciyaalfiyada oo kuwa gaala- gaalada maaragtay fiirsado dhafo raxiirtaah oo kale walaan wadaad waa runti waraa waraa tuko salaada yaan ilahay ku cadaabina ciyaalsiyadii kale ula hadla ciyaalsiyadii kale uu la hadla marka waa jees jees waa cayaara sooma jeedin waa dhaqan gaala wax oo dhaqan xataa caadi ahoo qof caadi ka surtaaba ma qofku inuu iska jees jees ha ha war iska daayi war ilaahay ka cabsadaa laleeya fiiri meeshaanu wax wasta ku haya xumaanu ku haya kaas walaashaad midkan noo midkan fiiri fiiri midka awley waa iska cayaara macna cayaaru ka dhigana marka sidaas waa sifada kafarada sifadaas sifadaas marka waa sifa aad u qatar ah. ilaahay ka cabso hadii lagu yidhi adna alla ka cabso qofkaad aragtana waxa weeyaan u nasteexe sidaasaa xaqiya laakiin inaad jees jees ka dhigato waa calaamad aad u qatara qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi waman qofkeebaa adlamu ka gardarro badan miman qof dukira la waaniyey biaayaati rabbihi rabbigiis aayadihiisa lagu waaniyey oo fa acrada ka jeestay canhaa aayadaha oo wanasiya halmaamay maa kii qadamad ay hormarsadeen yadaahu labadiisa gacmood qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi innaa annaga jacalnaa waxaan yeelnay calaa quluubihim qalbiyaalkooda korkooda akinnatan daboolyaal an yafqahuuhu lianlaa yafqahuuhu si aysan u fahmin wa fii aadaanihim dhagahoodana waxaan yeelnay waqran culays wain tadcuhum haddaad u yeertu ilaah yidhi ila alhudaa hanuunka xaggiisa haddaad ugu yeerto falan yahtaduu hanuuni mayaan idan marka aad u yeerto abaddan weligood hanuuni mayaan wa rabbuka rabbigaa alkafuuru waa la dembi dhaaf badan duraxmati waa la naxariisu saaxiib ah low yu'aakhiduhum hadduu u qaba lahaa gaaladaas bimaa kii kasabuu ay shaqaysteen lacajala lahum waa u soo dedeji lahaa alcadaaba cadaabka bal iskaba daaya lahum kafarada waxaa u sugnaaday mawcidun ballan ballankaasoo lan yajiduu aysan helayn min duunihi ka- ballanka ka sokay mawilan mawilan noqosho ama meel ay u noqdaan aysan helayn wa tilka taas alquraa ee magaalooyinka ah ahlaknaahum waan halaagnu ilaah yidhi lamaa dalamuu markay dulmi sameeyeen wa jacalnaa waxaan u yeelnay limahlikihim halaagsamidooda mawcidan ballan allah subxaana wa tacaala weli wuxuu noo caddaynayaa waxa weeyaan sifaadda dadka xaqa marka loo sheego ka joogsada aayaadkaasoo dhan sidaasay isku daba joogaan waxa weeyaan ilaahay aayaadkiisa qofka marka loo sheego muumin hadduu yahay waa qaataa laakiin qofka ka doodaya ama ka soo jeeda ama ka sii jeestoon a- u aaba yeelayn waxa weeyaan qofkaas sifaaddaas leh waa sifaaddii kafarada ilaah wuxuu yidhi subxaana waman qofkeebaa adlamu ka gardarro badan istifaamka noocaasa waxaa la idhahdaa istifhaamu linkaari macnihiisuna waa nafyi oo macnaha waxa weeyaan axad ka mid ah dadka oo ka dulmi badan ma jiro dulmina maxaa u sarreeya kufriga ina shirka la dulmun cadiim marka qof ilaahay aayaadkiisa lagu waaniyey oo ka jeestay oo ka tegey qof ka dulmi badan cid keeni kartaa ma jirto waxa weeyaan adlamu cibaadillaah addoommada ilaahay qofka ugu dulmiga badan waa qofka ilaahay aayaadkiisa lagu waaniyey kana jeestay oo aan u abayeen adlamu cibaadillahi waa qofkaas ilaa markaasuu yidhi waman qofkeeda adlamu ka dulmi badan miman qof dukira lagu waaniyey biaayaati rabbii rabbigiis aayadihiisa oo fa acrada canha ka jeestay walidaa sidaas daraaddeeda waxa weeyaan waxyaalaha qofka inuu gaal yahay lagu garan karo waxaa ka mid a icraab kulli ah hadduu la yimaado icraab kulli ah icraab kulli ah waxay tahay qofka diinkan cayma wax ka sheegi ma wax ku darsama barama ku dhaqmi ma halkaasu iska socda Ah, baabkiisaba ka mid maaha icraab kulliya Ah, shay ilaahay amray samayn ma oo ilaaha ku amray u samayn ma shay ilaahay ka reebayna ilaaha kaa reebay uga tegi ma waa iska socda Ah, icraab kulliya la idhahdaa kaafir billahi alcadiim wey waxyaalaha oo waxa weeyaan ahlucilmigana ijmaac ay ku soo naqliyeen ka mid yahay. inuu qofkaasu kaafir yahay qof iska socda fiiri Ah, diin bara ma ku dhaqmi ma weydiin ma u doodi ma haddii uu arko wax dada wuxuu le walaadad ilaa is haysta waa ka socona isaga shaqa u taalaba maaha kumana jiraba asagu Ah, sooma jeedin icraab kulliyaha la yidhahdaa Ah, tukan ma soomi ma salaadi ma waa iska socda Ah, sida dameerkaas maalinta u shaqaysa habeenkani sida baktigii u yaala khalaas marka qofka nuucaasa muslimiinta ka mid maa kafaradu ka mid yihi icraad kulliya qofka hadduu ka jeesa diinta laa yatacallamuhu walaa yacmalu bihi mana baranayo kuna dhaqmima marka waa icraad kulliya qofka gaalnimo badan ma jiro waa gaal ama ha aamusnaba ama ha iska daa oo facrada ka jeestay canhaa aayadaha oo wanasiya halmaamay maakii qadamad ay hormarsadeen yadaahu labadiisa gacmood xumaantii uu sameeyey maba xasuusto ilaa muuminka waxaa lagu yaqaan xumaantii ka dhacday wuu xasuusanaa waa ka walwalaa waa ka toobadkeena asaga xanuunba kuma hayo dembiga waa samaynaa horu uga socona dembiga waa samaynaa horu uga socona ka soo laabama qofkaas waa qof halaagsamay muumin maxaa lagu yaqaan qalabaa ka dhacay waa walwala qalbiga la holcaa waa ka toobadkeena ilaahay uga laabana mar kale waa iska ilaalina hadday ka dhacdo ilaa malag maahan qofka dembi waa ka dhici kara hadduu ka dhaco toobadu ka dabageyna iyo walbahaar iyo shanlaytu toobadan asal waxa waa shanlaytada ma demka inuu qoomamaynaayo qof qoomamadana waa qalbiga meesha laga qoomameeyo oo laga shanlaayo marka muuminka iyo qofka kaleo gaalkaa saasuu kala duwey saasuu kala duwey ilaah wuxuu yidhi subxaana innaa annaga jacalnaa waxaan yeelnay calaa quluubihim mucridiintaas kuwaas ka jeestay aayadaha ilaahay quluubtooda akinnatan daboolyaalan yeelnay maxaa loo yeelay an yafqahuuhu laba ixraabood ugu fiican in la maro in la yidhaha laamu tacliila laga xaja an yafqahuuhu ilaa antaas oo ficilka mudaaric nasbida waxay ka mid tahay meelaha qiyaaska inta xarfujarka la xadfo lianlaa yafqahuuhu si aysan u fahminba ilaahay kitaabkiisaa la qunfulay qalbigoodi waaba la qunfulay waana tan uu maray xaafidku taas waa mid si aysan u fahminba horta waaba la qunfulayba iyo in la yidhahda min ayaa ka xadfan oo ibtidaa'iya inna annagu jacalnaa waxaan yeelnay calaa quluubihim qalbiyaalkooda dushooda akinatan daboolyaal an yafqahuuhu min an yafqahuuhu inay fahmaan xaggeeda daboolaa ka saaran wa fii aadaanihim dhagahoodana waqran culaysaan yeeran halkaas waxaa imaan karta su'aal haddii ilaahay weynaa subxaana wa tacaala qalbiga ka saaray dabool oo dhagaha culays laga saaray maxaa loo eedaynahda ilaa aaladay wax ku fahmi lahaynba waa laga xiray maxay cadaabka ku muteen waxay ku muteen dabool saaridda qalbiga daboolka la saaray dhagahana culayska la saaray taas ayaga laftirkooda dembi ay shaqaysaana ku timi taas laftirkeed daboolkan qalbiga laga saaray iyo culayskan dhagaha laga saaray aaba wuxuu ku yimidba dembiga iyagu shaqaysteen qur-aanku taasuu caddeey rabbulcaalamiin wuxuu yidhi subxaana bal dabaca allaahu calayhaa bikufrihim bal dabaca allaahu calayhaa quluubta allah daboolay muxuu daboolay bikufrihim bisabab kufrihim wa nuqallibu afidatahum wa absaarahum kamaa lam yu'minuu bihi awala mar fiir ilaah subxaana wa tacala wuxuu quluubtoodan gadgadinaya xaqa dhanba waa laga leexina wa nuqallibu afidatahum wa absaarahum indhahoodaan xaqa annaga ka leexayn laakiin taas ma ahan in waxa weeyaan lagu dulmina ilaahay addoonna ma dulmin qofna ma dulmin ee waxay taasu ku dhacdu ilah leeya markii ugu horreydo xaqu u caddaaday ayay ka joogsaduna diiday wa nuqallibu afidatum wa absaarahum kamaa lam yuuminuu bihi awala mara rumayn la'aantii ay rumayn diideen markii ugu horreyday aa waxaa ka dhashay in ilaahay quluubtooda xaqa ka leexiyo waxa weeyaan gaalnimadooda waxaa ka dhashay quluubta in la daboolo falamaa zaaquu azaaqa allahu quluubahum xaqii markuu u caddaaday ka leexdeen dantoodii adduunyay ka arki waaye markaasay xaqiyo cad oo waddadu muuqatay leexdeen falamaa zaaquu azaaqa allahu quluubahum markaasaa ilaahay leexiye marka quluubta la leexinaa quluubta la daboolaa dhagaha la xidhaa dhammaan waa dembi ayagu ay sameeyeen cuquubo ka dhalatay waa cuquubo caajiraho adduunka lagu ciqaabay cuquubo ka xun ma jirto adduunka korkiisa qofka in ilaahay hanuunka ka xiro fiiri waa waxyaalaha dunuubtu keento dunuubta lama fududaysto dunuubtu waxay keeni kartaa iyo xumaanta ilahay inuu qalbigaaga xiro khalaas waana kuu dhammaatay ahlunaar adduunka socdaa wax ka daran male idan dunuubta waa la iska ilaaliya hadday kaa dhacdana toobana laga dabageeyo waa cuquuba caajila oo wax lamida aan la aado ilahay inuu qalbigaaga xiro markaa saas weeye ilaahay cidna ma dulmiyo ilaa wuxuu yidhi subxaana wain tadcuum haddaad u yeerto nabigaas ubanow ilalhudaa hanuunka aad ugu yeerto falan yahtaduu ma hanuunayaan idan ay idacowtum waay idan ey id dacawtahum markaas aad u yeertay ma hanuunayaan abada weligood ilaa qalbigiiba waa la xiray kay ka hanuunaya dhegiina waa la xiray waa nucaas marka haddaad qofku dunuubta ka joogdido xaqu marka u caddaado uu ka joogsado oo uu diido ilaahay wuxuu ku ciqaabayaa ciqaab uusan dib uga soo kaban oo ah ilaahay inuu qalbigiisa leexiyo oo quluubta xiro oo dhagaha xiro oo xaq dambe loogu yaro uusan dib u aqbalin taasaa ilahay ku ciqaabaya marka waa ciqaabta ugu daran wey oo adduunka qof ku dhaca ilaah wuxuu ihi subxaana wa rabbuka rabbigaa alqafuuru waa la dembi dhaaf badan duraxmati waa la naxariisu saaxiiba khabarun bacda khabari ilaahi weynaa subxaana wa tacaala waa mid dembi dhaaf badan oo maxaa ka mid a waxa weeyaan qofka dembiga uu galay oo gaalnimada uu galay oo dembiga ka yaru galay hadduu ka toobadkeen ilahi waa u dhaafa waa ghafuuru raxiim ta labaad waxa weeye dururaxma naxariis miduu saaxiiba weeye naxariistii maxaa ka mid ah qofkii dembigii markuu ku dhaco ilahay cuqubada ku dedejimu ilahi waa u kaadina ina allaha la yumli liaalim qofkii dembigii waa ku dhacay ilahi waa u kaadina fursadaa la siina fursadaa la siina marka ilaahi weynaa raxmadiisii waxaa ka mid a dembigii qofkii ku dhacay inuusan ciqaabka ku dedeji ilaahi weynaa waa hafuururaxiim oo markaas kadib haddana toobad ka aqbala intaas kadib qofka diiday hadda naftiisa isaga halaagay soo ma jeed isaga halaagay ilaa wuxuu yidhi subxaana low yu'aakhiduhum alle hadduu u qaba lahaa gaalada bimaa kasabuu waxa ay shaqaysteen lacajala lahum waa u soo dedejinaa alcadaaba cadaabka ilahay waa u soo dedejinaa hadduu u qaba lahaa dembiga laakiin raxmaddiisa ayaa cadaabka dib looga dhigaya ilah wuxuu yidhi subxaana bal iskabadaaya lahum gaalada waxaa u sugnaaday mawcidun ballan masder ka dhig mawcidun waqti lagu ballamay ismu zamaan ka dhig mawcidan makaan lagu ballamay saddexda waa aqbali karaa laakiin waxa weeyaan zamaanka iyo masderka mutabaadig ah macnaha soo degdegayo daahirka waa labadaas laakiin lafdigu saddexda waa aqbala marka waxaa u sugnaaday mawcidun waqti lagu ballamay oo aysan saacadna dib uga dhacayn saacadna ka soo hormarin saacadna aysan ka soo dib dhacayn saacadna waxa uusan ballan ilaahay uu ku ballan qaaday inuu ku abaalmarinayo oon dib loo dhigayn lana soo dedejiyn ballankaasoo lan yajiduu aysan helaynin lan yajiduu aysan helaynin min duunihi mawcidka ka sokay xaala uu ahaaday mawilan makaan ay uga leexdaan makaan ay ka laabtaan ma helayaan mar haddii ballankaas la gaaro makaan ay ka laabtaan ma la helayaan mawilka waa marjic mel ay uga laabtaan ma helayaan qaala tacaala ilah wuxuu yidhi wa tilka taas la idinkaga soo sheekeeyey wa tilka taas alquraa ee magaalooyinka ah ku bayaan ka bedel ka sifee saddexdaba bannaan ahlaknaahum waan halaagin ilah yidhi magaalooyinkaas iyo umadahaas laga soo warramay ee waxa weeyaan ka jeestay aayaadka alle ee xaqi markuu yimid hanuunkii raaci diiday ahlaknaahum waan halaagin lamaa dalamuu markay dulmi faleen waxaan halaagnay markay dulmi fale wa jacalnaa waxaan u yeelnay limahlikihim qirada annaga noo taalla mahlik waa masdarun mudaafun ilaa faacili limahlikihim halaagsamidooda adleda la halaagidooda ha isku dhin halaagsamidooda wa jacalnaa waxaan u yeelnay limahlikihim halaagsamidooda ay halaagsamayaan mawcidan waqti lagu ballamiyey waqti go-ana u yeela waa masdarun mudaafun ilaa faacilihi mahlikihi marka qiradan waa sidaas qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi waid qaala muusaa ficil maxduufa ayaa idda nasbinaya wadkur sheeg nabiga subana id waqti qaala muusaa nabiyullaahi muuse uu yidhi lifataahu shaabkiisii uu ku yidhi laa abraxu ka suuli mayo qabarkii soo qadaro saaciran mid soconaya inaan ahay laa abraxu ka suuli maa saa'iran mid soconaya inaan ahay xataa abluqa ilaa aan gaaro majmaca albaxrayni labada badood meesha ay ku kulmaan aw amdiya ama aan socdo xuquban waqti dheer falamaa balaqaa markay gaareen nabiyullaahi muuse iyo shaabkiisii majmaca baynihimaa labada badood meeshay ku kulmaan nasiyaa waxay halmaameen xuutahumaa mallaygoodii fattakhada kalluunkii wuxuu ka samaystay sabiilahu waddadiisa filbaxri badda dhexdiisa xaalu ahaaday saraban hul falamaa jaawasaa markay gudbeen qaala nabi muuse wuxuu ku yidhi lifataahu shaabkiisii aatinaa nasii hadaa'naa quraacdeenna laqad laqiinaa waxaan kala kulannay min safarinaa safarkeenna haadaa oo kan ah nasaban daal qaala wuxuu yidhi shaabkii ara'ayta bal ka waran waxaa igu dhacay id waqti id waqti aweynaa aan u dumannay oo aan degnay id waqti aweyna aan u dumannay ila sakrati dhagaxdii fa innii aniga nasiitu waxaan halmaamay alxuta kalluunkii wamaa ansaaniihu imana halmaansiin ilaa shayddaanu shayddaan maahane an adkurahu inaan xasuusto shayddaana i halmaansiiyey watakhada kalluunkii wuxuu ka samaystay sabiilahu waddadiisa filbaxri badda dhexdeeda xaala uu ahaaday cajaban yaab qaala wuxuu yidhi nabi muuse daalika kaas aad sheegaydo faqdulxuut kalluunkii in la waayaa maladii waaba kii kunnaa aan ahayn nabqii kuwa raadinaa fartadaa nabi muuse iyo wiilkii waa laabteen calaa aafaarihimaa raadyaalkoodii ay ku laabteen qasasan raadraac fawajadaa waxay heleen cabdan addoon addoonkoo min cibaadinaa addoommadeenna ka mid ah addoonkaasoo aataynaahu aan siinay raxmatan naxariis raxmaddaasoo min cindinaa agteenna ka ahaatay wa callamnaahu oo aan barnay min laduna agteenna xaalu ka ahaaday cilman cilmi aayaadkan iyo aayaadka ku xigee soo socda sabab ayay lahaayeenoo hadalkan waxa weeyaan axaadiis saxiixoo saxiixaynka ku taalla ayaa caddaynayda nabigeenna suubaan sala allahu calayhi wasalam ayaana arrintaas axaadiistaa dheer uga warramay axaadiistaa dheer ayuu uga warramay muusaha aayaddaanu sheegayda waa muusa ibnu cimraan nabiyullaahi muusa ibnu cimraan weeye waa nabigii reer banu israa'iil ilaahay u diro waxa weeyaan haaruun walaalkiis ahaa wiilka la socdaana waa yuushac ibnu nuun oo xadiiska saxiixa ayaa sidaas ku sugan arrintaanu marka sida ay u dhacdayna waxay tahay saciid ibnu jubayr radia allaahu tacaala canhu waa taabici waa ardagii cabdulaahi ibnu cabbaas wuxuu yidhi cabdulaahi ibnu cabbaasan waxaan ku idhi inna nawfan albikaaliya yascumu anna muusaa saaxiba alkhadir laysa huwa muusaa saaxiba bani israa'iil waxa weeyaan shiikaygii cabdulaahi ibnu cabbaasan waxaan ku idhi yuu yidhi ninka la yidhahda nawfan albikaali wuxuu ku andacoonayaa muusaha halkan lagu sheegay ee nabiyullaahi khadir la kulmay ma ahan muusihii reer banu israa'iil loo diray ma ahan ee waa mid kale saasuu ku andacoonayaa cabdullaahi ibnu cabbaas wuxuu yidhi kadaba caduwullaahi beenuu sheegay cadowga ilaah caduwullaahi wuxuu leeyahay waa nawfan albikaali nawfan albikaalina waa taabici taabici weeye imaamu nawowi raximahullah sharxa muslimka wuxuu yidhi wa kaana caaliman xakiiman qaadiyan wa imaaman liahli dimashqa nawfan albikaali caalimu ahaa xakiim ah qaadiyu ahaa imaamu u ahaa muslimiinta waxa weeyaan reer dimashqa shaam qayb ka mida weeye marka hadalkaasee u yidhi caduwullaahi suu yidhi waxa weeyaan waxa imaam nawowi iyo imaamu xaafid ibnu xajar iyo qayrkoodba waa caddeen waxay yidhaahdeen hadalkan waxaa ku dabeecaysan culummada waxa weeyaan inkaarul munkar waa kelimad oo cara uga soo baxday kelimad cara uga soo baxday wey ee cadow alle maaha waa nin caalim ah oo xaliim ah oo xakiim ah marka waa zajr uu hadalkiisaas ilaa hadalkiisaas uu leeyahay macan muusihi reer banu israa'iil hadalkaas waa khada xadiis saxiixu haya cabdullahi ibn cabaas inuu muusihi reer banu israa'iil yahay marka xadiidka saxiixa warka khilaafsan aad u dhibsado waxaana ku dabeecaysan culummada rabbaaniyiinta inkaarul munkar munkarka in la inkiro soo uma jeedi marka waa nuucaas ulamana jeedo cadow alle waa gaal ulama jeedo ulama jeedo ee zajri uula jeedaa iyo inkaarul munkar saasay yidhahdeen ahlucilmi culummada muslimiintan qof yidhi ma jiro cabdullaahi mar hadduu yidhi waxa weeyaan waa cadow dadkao dhan waa inay yidhahdaan waa cadow hal qof xataa ma dhihi waxay yidhahdeen nin caalim ah xakiimu ah laakiin masaladan waa ku gabsana cabdulaahina waa u tawiiliya hadalkiis waa kole wuxuu la jeedaa zajr inkaar munkar ula jeeda kelmaddu cali uga soo bax ee uma qastin tawiilaadkaasay u saareen taasu marka maxay ku tusaydaa qofka culummada ah haddii caalim kale bal culummada markaas joogta kan ugu weyn hadduu jarxiyo jarxigaasu hadduusan waafaqin sida ay tahay waxa weeyaan loo qaban mana kasaanayd caalimnimadiisii iyo ixtiraamkiisa nawfan albikaali waxa weeyaan culummada qof yidhi waa cadow alle oo oo yidhahdeen khalaas cabdullahi ibn cabaas wax xukmi ma jiro cabdullaahi waxay yidhahdeen kelmaddaas inkirid uu inkiraya kelmad uga soo baxday cadow wey ama nawfan albikaali taabici saduuq taabici caalim xakiim saasay u yihi marka waxa weeyaan xukunka haddii sifada sida uu u waafaqo waa lagu xukmina hadduusan u waafaqin waxa weeyaan ma xukunku ma qabanayo ma qabanayo mideeda kaleto kelmadda khada ah ah ee ka soo horjeeda daliilka naska ah saxaabada inay damci u ahayd inay inkiraana kutusayda cabdullahi sida uu u inkira fiiri waa shadiidu nakira leha taasoo kale inkaarid adag wey waxa weeyaan xadiiska nabiga warka ka soo horjeeda waa in la inkiro aayadda qur-aan macnaha ka soo horjeeda waa in la inkiro hadyigii saxaabadu saas inuu haya kutusayda in la inkiro ilaahu heerkaas gaarsiiyey inkiridda marka cabdullahi ibni cabaas wuxuu yidhi xadatanaa ubay mukacfiiri waxa uu ku inkirayuu sheegaayo daliilu keena markaad wax inkirayda hawadaada inaad ku inkirta maaha waa inaad keentaa qobkan waxaad ku inkirayda daliil aad ku ridida xadiis cadu keenay wuxuu yidhi ubay bnu kacab ayaa radiallaahu canhu wuxuu yidhi rasuulkaan maqlay asagoo leh nabiyullaahi muusa ayaa istaagay reer banu israiil dhexdooda muusa ayaa istaagay reer banu israiil dhexdooda kutusaa muuse reer banu israiil soo ma jeedid asagoo khudbaynaya markaasaa waxaa la weydiiyey dadka yaa u cilmi badan aa la weydiiyey dadka yaa u cilmi badan ama nabi muuse la weydiiyey markaasuu yidhi anaa u cilmi badan laa rasuul alla weeye oo wakhtigaas joogay waana ululcasmiguu ka mid yahay shanta rususha ugu fadliga badanuu ka mid yahay nabiyullah muusa marka anigaa u cilmi badan uu yidhi arrintaasa ilaahay ku eede oo lagu canaanto ilaahay ku canaanta sababtu waa maxay loo canaananaa cilmiga inuu u celiyaa la rabay allah oo uu yidhaahdo allahu aclam ilaaha yaqaan cidda u cilmi badan ilaa dadkii nabi muuse intagu meel iskugu keena isagu ma beegin cilmigooda intuu yaqaanu ka warrama marka dad uusan aqoonaa jiraba ila soo ma aha marka sidaa la rabay maxay ahayd inuu alle u celiyo ou yidhi allaahu aclam ilaahay baa yaqaan dadka qofka u cilmi badan kelmaddaas uusan dhihin a ilaahay ku waxaweye canaanta markaasaa rabbi u soo waxyooda wuxuu uhi ina lii cabdan bimajmaci albaxrayn huwa aclamu minka majmac albaxrayna waxaa jooga addoonkaa cilmi badan oo addoommadeyda ka mid saasaa nabiyullah muuse ilaahay ku yidhi usa u soo waxyooday nabi muuse markaasuu rabbi ou seen ku heli karaa markaasaa rabbi ku yidhi qaado kalluun dambiilku qaad meesha aad ku weydo halkaasuu jooga kalluunkaas iska qaado waxaw kalluunka waxa weyaan waa la qallajina milixa la marina ama cusbo khalaas ma ka hallaabayo kama urayo waa iska cunayaan habcaday ka jabsanaya qaado markaad weydo halkaasuu jooga khalaas kalluunkiiu qaata dambiishiisii ku rid wiilkaas yar ayaa raacoo qaaduunka u ahaa isagaa dhalay maaha yuushac ibnu nuunaaba la yidhahda yuushac ibnu muuse lama yidhahdo xadiiskaa caddeeyey ma uusan dhalin qaadunu u ahaa qaaduunkiisiiu ahaa marka wiilkaas iyo asagaa tageen wiilkiyaana qaaday kalluunkii kalluunkii wiilkiya qaaday riwaayada gabal waxay leeyiin wuxuu yidhi shaqa adagan kuu dirayaa kalluunka waa inaad qaaddo marka aad weydana ii sheeg taasuu yidhi intaas insha allah waa ku filan hawl aad u adag maa bis kalluunkiiu qaado kalluunkiiu qaado say u sii sideen dhagaxay u tageen dhagaxii madaxa saarteen waa seexdeen intay hurdayeen meesha waxaa ku taalla il la yidhaahdo alxayaa ishii nolosha oo biyaheedu waxay gaaraan uu noolaana wax alla wix biyahaas taabtaan waa noolaana kalluunkii oo dambiishu ku jiraan biyu ku firqday markaasuu iska noolaa markaasuu inta galgashayu baddi gal badda agteedayn ahayd meesha markaasuu kacay yuushac ibnu nuur wuxuu u jeeday kalluunkiiyo baddi galay maxaa la yaqaanaa shaygu hadduu biyo dhex galo meeshii uu ka gudbaa biyuu ina isku yimaadaan soo maaha biyihii meeshii uu galaa waa dalooshanay isku dhegime waa sii socdaa baalki meeshii waa hul sida nafaq oo kale buur la dalooriye weliga maada meeshii waa nafaq fiiri saasay u daloosha biyihii waa dhagax camar meeshii waa sii socdaa meeshii waa sii daloosha baalkii meela dhaweyda sii socda waa yaabay wiilka nabiyullahi muuse waa hurda wuu ixtiraamay inuu kiciyo ma uusan kicin wuxuu is yidhi markuu kaco aad u sheeg markuu kaco aad u sheeg khalaas hadhow markii hurdadii laga kacay waa dhaqaajiyeen nabiyullah muuse waa tegay wiilkiina keenu waa raacay nabi muuse ma weydiina ma dhihin kalluunkii ma noo siida wiilkiina waa halmaamo uma sheegi waa tageen yuushac ibnu nuun halkaasaa nabigu ku cadday in la dhihi jiray calayhim asalaam markay tageen say u socdeen u socdeen u socdeen say u socdeen u socdeen maalin iyo habeen markay socdeen uu maalinkii dambe wuxuu yidhi subaxii markay tahay uu yidhi warna sii quraacdeenni qadaaga waxaa la yidhahdaa awalul yowm cuntada la cuno war quraacda noo keen waa daalnay daalaan la kulannay ila meeshii loo diro ilaahay u dirayba waa dhaafay mogti ka hor ma daalina yihahdeen culammadu nabi muuse ka hor ma uusan daalin meeshii loo diray markuu dhaafayuu daal war daalaan kala kulanaya wuxuu noo keen quraacda markaasay wiilkii ku soo dhacday markaasuu yidhi hadda ka war dhagaxa ma xasuusataa markaan u dumanoo degnay markaas waxa weeyaan waan halmaamay shaydaana i halmaansiiyeye bahalkii wax la yaab uu badda ka sameeyeyba cajaa'ib uu badda ka sameeyey waa aan halmaamo baddiyuu galay marka hul uu sameeyey marka la fiiriyo kalluunku wuxuu sameeyey waa sarab waa wax la yaab leh nabiyullaahi muuse iyo wiilkan cajabay u tahay ilaa waa la yaabeen markaasuu yidhi war waxaan raadaynaba aha taasaanba raadayna marka kalluunka la waayo waaba calaamaddii ilaahay isiiyeyba calaamaddii rabbi isiiyeyba wey waaba meesha la ii dirayba khalaas waa laabteen raadkoodiiyay ku laabteen dhagixiyay tageen dhagix hadday tageen ninaa mara huwan waa uu salaamay nabi muuse markuu salaamay khadir waa la yaabay wuxuu yidhi wa annaa biardika oo dhulkaanna halkee salaam uga timi dhulkaan kuma uusa noqon dad muslimiinoo wax salaama halkee salaamu dhulkaan uga timi waa uu la yaabay markaasuu yidhi ana muusa aniga muusana markuu la yaabay u yidhi halkee salaamtu ka timi dhulkaan uu yidhi muusana markaasuu yidhi muusa bani israa'iil inuu warkaayay ku tusayda oo uu ogaa inuu jiraan nabi reer bani israa'iil loo diro muuse la yidhi markaasuu yidhi muuse reer bani israa'iila markaasuu yidhi nacam waxaan kuugu imid inaad ibarto waxa lagu baraya hanuunka wax ka mid ah markaasuu yidhi ma awoodid ma awoodid musow sababtoo ah innii calaa cilmin min cilmi illaahi callamaniihi aniga waxaan ku suganahay cilmi ilaahay i baray oo ilaahay cilmigiisa ka mid ah laa taclamu anta adiga ma taqaanid wa anta calaa cilmin min cilmi illaahi allamakahullah callamakahu llah adna waxaad ku sugan tahay cilmi ilaahay cilmigiisa ka mid oo alla ku baray laa aclamu anugu ma aqaan adigana qayba alla ku baray ana qaybo alla baray nabi muuse markaasuu ku yidhi calayhi salaam uu yidhi satajidunii in shaa allaahu saabira waxaad ogaa doontaan inaan sabro walaa acsii laka amran wax arrina kugu caasima markaasuu khadir ku yidhi haddaad i raacdo oo aan wax sameeyo aad la yaabto ha i weydiinin ilaa aan anugu kuu sheego iga aamusno khalaas waa israaceen badda xeebteeday mareen doonaa soo martay doontii laalle warna qaada khadiray garteen khadir markay garteen a ninkii saalixaa ahaa waa qaadeen bikayri nawlin nooli la-aanay qaadeen nawlin way xadiiska nooli waayo waa qarash la-aan ujire kama qaado marka iyadoo nooli ka qaadanay qaadeen markay doontii koreen uu buriskiisa la soo baxay khadir markaasuu inta garacayu doontii alwaax ka jiray nabi muuse hadda waa nabi waxaa ku dabeecaysan inkaarulmunkar inkaarulmunkar in shaygii uu munkar u arka inkiro dabeecad ahaanay u noqotay mar alla markuu arkay uu yidhi ma nimankii dhaqaala la-aanta lagu soo qaadaa doontii alwaax ka jabinay si aad dadka u qarqida badda ugu baktiyaan yaa doontoodii miyaad fujiday si aad dadka u qarqido laqad ji'ta shayan imran alla ila munkar weynaad la timi markaasuu yidhi sow ma aanan dhihin adde ma safri kartid iguma safri kartid sow ma aanan dhihin markasuu yidhi waa halmaamay ii qaba waa halmaamay markaa midaas hore nabi muuse halmaanay ka aheed kadib waxa weeyaan shimbiraanta soo duushay oo ku degtay geeska doonta ay baddii gafuurka hal mara darsatay ama laba goor markaasaa khadir ku yidhi cilmiga aniga aan aqaan iyo kaa taqaan marka la garab dhigo cilmullaahi shimbirtaasu badda intay ka qaaday intaas oo kaleeto waxa weye waxaan ahayn maaha shimbirtaas baddi miyay wax ka qaada waa saas oo kale cilmiga allah intaad adigu taqaan iyo intaan hadda waa nabi ilaahay iyo khadir oo inuu nabi yahay in kaleta khilaaf ka jiro marka cilmiga ilahay ballaaradiis ku taga kadib waa tageen waa socdeen waa socdeen khadir wuxuu arkay wiil yaroo wiila la cayaaraya ta soo qabtay uu madaxa ka siiyey oo gacanta uga maroojiyu ka tuuray markaasuu yidha qatalta nafsan zakiya bikayri nafsin laqad ji'ta shay-an nukraa ma nafaad dishay dahiran oo aan dembiba weli shaqaysanoo saqiir ah alla ilaah waxaad la timid shay munkar ah markaas yidha dee soo kuma dhihin haddee ma sabri kartid marka tanaa tii hore ka daran maxaa yle tan wuxuu yidhi alam aqul laka adiga soo kuma dhihin marka horena wuxuu yidhi soo ma aanan dhihin maa ku adkeeyey markaan markaasuu yidhi hadda kadib haddaan ku weydiiyahay wadan khalaas waa tageen magaalay tageen magaaladii waxay yidhaahdeen warna soo hooya oo cuntana siiya marka waxba waa sii diideen waa sii diideen labadoodii waa ka seexdeen markaasay arkeen derbi sii dhacay derbigii unta qabtay khadir uu toosiyey markaasuu yidhi dad aan u nimid oo nayidhi naquudiya oo noo diiday aa derbi u toosinayda maa qarash weydiisata meeshaas waaba noo soo martay qarash maa weydiisatay oo tiraahdi derbigaanaan toosina qarash ugu siiye kaasuu yidhi khalaas halkaasaan ku kala harayna adaa ballan qaaday haddaad mar dambe wax weydiida inaad iga harayn halkaasaan ku kala haray marka xadiiskaas dheer iyo riwaayado badan oo kaleeto intuba ku soo aroray khalaas marka aayadan ku celinaa laqbada wa id qaala muusaa wadkur sheeg nabiga suubanow id waqti qaala muusaa nabiyullaahi muuse uu ku yidhi lifataahu shaabkiisii wiilkii dhallinyarada aha ee qaaduunka uu ahaa laa abraxu ka suuri maa saa'iran mid soconaya inaan ahay xataa abluqa marka saa'iran sida xaafidku soo qadara fiican qabaka in lasoo qadaro sida jalaaleynka asiiro oo ficil soo qadareen waa bannaanta iyaduna inaad tidhahdo laa abraxu ka suuli maa asiiru inaan soconayo sida jalaaleynka iyo sida xaafidka inaad tidhahdo laa abraxu ka suuli maa saa'iran mid soconaya inaan ahay xataa abluqa ilaa aan gaaro majmaca albaxrayn labada badood meeshay ka kulmaan meesha labada badood ay iskaga yimaadaan labada badoodna waxa weeyaan waa baxru ruum iyo waxa weyaan baxru lfaris meeshay labadaas badood iskaga yimaadaan amase baxrul abyad iyo baxrul axmar labadaas badood meeshay iskaga yimaadaan wey meeshay iskaga yimaadaan baxrul faris dhanka mashriq iyo baxru ruum dhanka maqrib meeshay iskaga yimaadaan wey ilaa labadaas badood meeshay ka kulmaan aan gaaro ow amdiya ama aan socdo xuquban zamaanan tawiila waqti dheer waxa weeyaan xuquban waa mufrad jamcana axqaaban aa lagu jamciya axqaab laabifiina fiiha axqaab axqaabaa lagu jamciya xuquban waa mufrad waa mufrad waana zamanan tawiilan waqti dheer weeye waqti dheer weeye waxa weyn aimada gobol waxay yhahdeen waa siddeetan sano qaar waxay yhahdeen waa hal sano qaar waxay yhahdeen waa toddobaatan sano calaa kulli xaal zaman tawiila weeye waqti dheera haddii kala soconayo falamaa balaqa markay gaareen majmaca baynihimaa marka taas maxay ku tusaydaa waa nabiyullaahi muusa muxuuna u socdaa dalabulcilmi nabiyullaahi muusa weeye dalabulcilmi uu u socdaa waxa weeyaan siddeetan sano inuu socduu diyaar u yahay waa loo waxyoon siddeetan sano ama ka badan ama ka yar waqti dheer inuu socduu sin si uu soo bato cilmi intaasuu socda isagoo nabi allah laakiin adiga waxa weyn waa ku kanaa gurigaaga makarofka waa ku maqla inaad soo socoto muskilomitirkaasa dhibku a waa fogaado cabisan ka imid leeda cabis waa bil saxaabada gobol ka mid ah nin saxaabiya hal bil uuu socday hal xadiid fiiri waa saxaabi jaliila hal xadiid bis uuna soo barana markuu tago soo baran maayo hal saxo qur-aan hal xadiid markaasuu bil u socday soo ma jeedid waa kaasa hadyiga nabiyaalka iyo dadka raaca ee doonaya inay gartaan maxaa ilaahay jeceliya si ay u sameeyaan dadka doonaya inay gartaan maxaa alla necebya si ay uga fogaadaan ilaa haddaadan garan wax alla jecel yahay maxaad samaynay haddaadan garan wax alla neceb yahay maxaad ka fogaani inamaa yaksha allah min cibaadihi lculamaa waa maxay alla waxaa ka baqa oo keliya culummada alla yidhi sababtoo alla ka baqid waxaa ah wixii alla jecel yahay inaad samaydo haddaadan oqoon wax alla jecel yahay ma samayn kartaa maya alla ka baqid waxaa ah wixii alla necab yahay inaad ka fogaato haddaadan oqoon wax alla necab yahay maxaad ka fogaana wixii kula fiicnaadana ma samayn wixii kula xumaanada ma ka fogaanay taas allakabs maaha alla ka baqid maaha marka cilmiga inta loo maray ku tiri falamaa balaqaa markay gaareen nabi muuse iyo wiilkii majmaca baynihimaa labada badood meeshay ku kulmaan nasiyaa waa halmaameen xuutahumaa kalluunkoodii labadooda halmaamay xaalooda wiilka halmaamay nabi muuse wuxuu halmaamay inuu ku baraarujiyo yidha war kalluunkii madoosi daasaaj wiilkuna kalluunkiiu halmaamay inuu meesha galay wiilku waxa uu halmaamay maahan kalluunka inuu qaado wax la qaadan lama arg wiilku waa oga badda inuu ku dhacay ee wuxuu halmaamay inuu nabi muuse u sheego arrinta intaasay wuxuu halmaamay inuu sheego intaasu halmaamay wiil ee kalluunka qaadidiis maaha u halmaamay wax la qaaday lamama arag waaba u ogaa badda markuu galay inuu sheeguu halmaamay muusena muxuu halmaamay inuu weydiiyo oo uu yidhahdo haye saadkimi noo sida saadkimi noo sida nasiyaa waa halma sidaasa sida ugu fiicana laakiin xaafidka iyo baqawiya si kale mareen waxay yidhahdeen nasiyaa waa min baabi taqliid waxaa halmaamay waa wiilka nabi muuse waxa wey labadoodu waa baabu taqliib waa laiska qallibay nasiyaa waa halmaameen xuutawmaa kalluunkoodii fatakada wuxuu ka dhigto ka samaystay kalluunkii sabiilahu waddadiisa filbaxri badda dhexdiisa xaalu ahaaday saraban hul meel daloosho oo aan isku dhegayn biyihii u dhex maraa meeshii sii maraba biyuhu waa kala qallalayaan marka meeshu waa sii daloosha xagguu ka sii muuqda falamaa jaawasee markay gudbeen oo ay ka gudbeen meeshii kalluunku badda ka galay waa meeshuu joogo khadig markay ka gudbeen qaala nabi muuse wuxuu ku yidhi lifataahu wiilkiisii oo shaabkii la socday aatinaa nasii hadaa'anaa quraacdeenna nasii awalu yowm waxa la cunaa laydhaha hadaaga war quraacdeenna nasii laqad laqiinaa waa kala kulannay min safarinaa safarkeenna haadaa oo kan ah nasaban daal war daal aan kala kulannay nasii qaala wiilkii wuxuu yidhi an ra'ayta bal ka waran an ra'ayta bimacnaa akhbirnii wey iiga waran maa dahani waxa igu dhacay hadda ka warran war makaada waxa igu dhacay akhbirni an ra'ayta waxay la macno tahay ma ogtahay hadda waxa igu dhacay war makahayda ma ogtahay waxa igu dhacay an ra'ayta bal ka waran maa dahani waxa i asiibay id waqti aweynaa aan u dumannay ama aan degnay ilaa sakrati dhagaxdii fa innii aniga nasiitu waan halmaamay alxuuta kalluunkii wamaa ansaaniihu imana halmaansiin ila shaydaanu shaydaan maahan wax kale marka taas waxay ku tusaydaa waxa weeyaan nisyaanku min ashaydaani ayuu ka ahaadaa nisyaanku min ashaydaani ayuu ka ahaadaa shaydaanka ayaa u sababa waana soo ogaanay in qofka hadduu halmaamo inuu ilaahay xuso marka shaydaanku uu tago marka daad ilaahay xusto shaydaanka waa tegaa markaas waxaa dhici karta shaygii aad halmaanta inaad soo xasuusato nisyaanka tirada badan marka ina qofku uu waxa weeyaan ku cilaajiyo weeye dikriga allah dikriga allah wamaa ansaaniihu imana halmaansiin kalluunka ilaa shaydaanu shaydaan maahani an adkurahu waxaad ka bedelanay ansaaniihu damiirkaas bedelu ijtimaac an adkurahu inaan xasuusto wax kale ima halmaansiina shaydaana i halmaansiiyey watakada wuxuu kalluunku ka dhigtay sabiilahu jidkiisa filbaxri badda dhexdeeda xaalu ahaaday cajaban yar markii hore waxa laydha saraban haddana waxa laydha cajaban macnaha waxa uu sameeyey kalluunku waa saraban nabiyullaahi muuse iyo wiilkana cajabay u tahay waa la yaabeen ayaga cajabay u tahay kalluunkana waa sarab waxa uu sameeyey qaala nabi muuse wuxuu yidhi daalika daalika waxaad ku ishaaraydaa faqdulxuut kalluunka weyntiisa daalika kalluun weyntaas ma ladii kii weeye ku nacnahay nabqii kuwa raadina calaamadda aan raadayno wax ku raadaynaba taasay aheyd calaamadaasayba aheydba fartadaa waa laabteen nabi muuse iyo wiilkii calaa aahaarihimaa raadyaalkoodiiyay ku laabteen qasasan yaqusaani xaalay raad raacayaan qasasan raad raac raadkoodii horay raaceen waa mafcuul mulaq fawajadaa waxay heleen markay dhagaxii tageen cabdan addoon addoonkoo min cibaadinaa addoommadeenna ka mid ah waa cubuudiya khaas dadkoo dhan waa addoommo ilaahay marka laga firi ilaaha abuurtay allah iskaleh oy milki u yihiin laakiin mu'miniinta dadka ah cubuudiyadii allay gudanayaano waa cubuudiya khaas marka hadda cubuudiye khaasaa loola jeeda cabdan addoon addoonkoo min cibaadinaa addoommadeenna ka mid ah addoonkaasoo aataynaahu aan siinuu ilaah yidhi raxmatan naxariis oo nabinimo iyo ama cilmi inay nabinimo taana daahir xayl cilmigii waa soo socda addoonkaasoo aataynaahu aan siinay raxmatan naxariis raxmaddaasoo min cindina agteenna ka ahaatay oo wa callamnaahu aan barnay min laduna agteenna xaala uu ka ahaaday cilman aan barnay raxmadna waa siinoo nabinimaa la siiyey cilmina waa barnay waa aqwaasha qowl ka mid ah oo ilaa inuu nabi yahaa khadir itifaaq ma ahan waa in sha allahu ka hadli doonaa wallahu subxaanah wa tacala aclam sala allahu wasalama wbaaraka calaa nabiyina muxamed